بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii waxaa sharaf iyo qiimo mudan guud ahaanba wasiirka wasaaradda beeraha jamhuuriyadda somalilan oo muddadii wasaaradda beeraha joogay keenay initiative lagu dhiirigelinayo shacabkeenna dhinaca wax soo saarka waad ogsoontihiin waxaynu nahay ummad wax soo saarkoogu aada u hooseeyo wax soo saarka oo kordhaana wax weeye waxaa keliyaoo baahida bini'aadmigu tira dunidan waxay u ordartaa habeen iyo maalinba noo socdaa waxa weeye sidii wax soo saarka amba midhaha beeraha ee dadka ku nooladan kor loogu qaadi lahaa halkan saaka wasiirku wuxaa runtii u dhiirigelin ku mudan yahay in uu dalkeenna ka beeray tufaax isagoo geeda horena iyo midho hore oo qiimo badanna uga soo beeray dalka waa tallaabo kaloo hore ugu qaaday waa tallaabo kaloo dhiirigelina waxaad ogeedeen bariiskii inuu ahaa wasiirkii tijaabiye halkan dalkiina ka soo saaray tallaabo labaad buu uga wareego guul labaad buu uga wareego wuxuu maantana soo bandhigay tufaaxu dalkeenna ka beeray oo ka qurux badan kaay dibadda inooga yimaada wax kasta waxaa la ogaada wax kastao dalkeenna laga beeraa inay inay mataqaanaa midho fiican iyo wax soo saar fiican ay samayn karaan runtii wasiirkana aad baan ugu dhiiri gelinaynaa aad baan ugu barbar taagannahay sidii tallaabadaasi uu ugu sii diri lahaa tallaabooyin kale waxaan kusoo dhaweynaya wasiirka cali sandulle arrimaha gobolada bari oo isna munaasabadan ku odhan doona kelmad dhiirigelin bismillahi raxmaan raxiim aada iyo aada baan ugu mahad celinayaa wasiirka wasaaradda beeraha oo horteenna ku haya midho tufaax iyo geedkii oo beeran oo madaxtooyada ku dhex yaalla sidaasaan u rajaynayaa gobol walba iyo meel walba inay uga baxaan wasiirka aada baan uga mahad celinayaa gobollada bariga waa wasiirka ugu mudan ee wax weyn ka qabtay ee baray dadka beeraha beriiskii beeray wax badan oo ma garanaysaa dhulkan awalba gobolladan way ka bixi jireen wasiir waxaan kugu dhiiranayaa inaad aada iyo aada usii tababarto halkaasoo baahi badan loo qabo oo dhulkiina uu dihin yahay inaad u badiso tufaaxa aada iyo aad baa noo mahadsan
okay axmed muse kama baxa wadankii ha
bismillaahi raxmaan raxiim ilaah baa mahadle waxaa maanta halkan wasiirka beeruhu inuu soo saaray oo horteenna yaalla shay dabadda laga keeni jiray oo meelaha qaarkood lacag badan oo doolar laynaga siiyo oo qaali ah maanta tufaaxii waa horteenna horaa loo yidhi waddanka somalilan waa hodan cid wax kala sadexduu laayahay marka waxaa ku dhiirinaya uguna baaqaya ummadda reer somalilan war arka waxyaalaha inoo yaalla dhulkeennu si u dahan yahay wax walbaynu kala soo bixi lahayne aan fadhiga ka kacno oo khayraadka dhulkeennu ku jira ee dahan aan la soo baxno aan wax beeranno aan iska dayno waxaa marba dibadda aynu kala imanayne digshiilka lacagta nafta laynaga qaadayo wasiirkuna mar labaad waa mahadsan yahay waxaana jeclahay wasiirada kale oo dhamme inay wax soo saarka iyo wixii dakhli soo gelinaya ay ku daydaan oo kordhiyaan anoo aan lahayn waxba ma soo saaraan haddana waa mid bogaadina wax badan buu qabtay timirtii baa jirtay oo iminka uu meel walba ka beeray bariiskii baa jiray tufaaxii waa kan berrina waxaan filayaa cambihii oo nooc si walba ah inuu inoo soo saari doono waana ismahadsan yahay wasalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim anigu beeraley baan ahay waxaana saaka aada iyo aada ugu faraxsanahay anigoo arkay tufaax dalkeenna ka baxay oo wasiirku uu ku guulaystay hirgelintiisa waan beeray dhir badan cambe muxuu ahaayey bambeello xataa bun waan beeray uu ka baxaa dhulkeenna laakiin tufaaxa aad baan u raadiyey dad badani waxay ugu yidhaahdeen cimiladeenna ciiddeenna iyo kalaimatka kama baxo laakiin nasiib wanaag waa kaa wasiirku cilmigiisii iyo dadaalkiisii iyo aqoontiisii ku beeray aad iyo aad baan uga mahad celinayaa aniguna qofka u horreeya ee ka qaata oqoonta baana ayoo u taagan السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين marka hore aad baan ugu mahadnaqayaa wasiirada ee igala soo qayb galay arrintan muhiimka ah ee aanu ummadda reer somalilan aan ku wacyigelinaynay beeralayda somalilan in tufaaxii aanu tijaabinay kaa hortiina yaalana uu yahay aanu jecelahay tijaabadii maadaama aanu ka baxnay waxaanu leenahay qof kasti oo awood u leh inuu beerto tufaaxaas ha beeraan leenahay cimilo kastina wuu ku baxayaa meelo fara badan oo waddanka ka midana waanu u qaybinay inkastoonan wax badan ahayn laakiin xabad xabad iyo labalabo ayaanu geynay si aan tijaabadiisa aanu hubinno marka waa ilaahay mahadii geedo badan oo iminka tijaabadii ku jiraa jira qaar ka baxayna way jiraan oo stroberigii isna wuu baxay oo waa lagu cunay oo dee dhowrkii xabadooda ugu horreeyeen ka soo gooyey rag odale odayaalan iyan siyoon waa balbaalkii waa kaase dhandhamiya stroberigiina isna wuxuu noqonayaa midaanu ku fidino waddanka cambaruudkii isagu welibuu ku jiraa cananaskii tijaabaduu ku jiraa bahalkii abricotki ama mishmishkii tijaabaduu ku jiraa biijkii tijaabaduu weli ku jiraa geedihii ka maqnaa eena beeralaydeennu beeranayno dhan xataa marka la yidhahdo sayd saytuunki tijaabaduu ku jiraa oo way socdaan laakiin kuwaasi weli may dhelin oo ma laha dee ma odhan karno maanta way baxayaan iyo ma bixi karaan laakiin horta stroberiga iyo tufaaxiiba tijaabadiisii waanu ku guulaysanay insha allah waxaan markaa tallaabada labaad ee qaadayna waxay noqonaysaa inaan geedo far badan oo tufaaxa keenno oon markaa u qaybinno dadka insha allah ilaahay baa mahadle aad iyo aadna waan igu mahadnaqayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu